بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta aan runtii ugu yeedhay warbaahinta kala duwan in aan xoogaa ka idhaahdo hadallo arrinta ku saabsan maamulka hawada soomaaliya iyo somalilan arrintaas oo soo martay marxalad dheer muran fara badan aada markhaati ka tihiin guntii iyo gebagabadiina aanu walaalaha iyo soomaaliya meel aanu anagu moodeynin inaan wax iskala dhignay beesha caalamka iyo qaramada midoobina ay waajib ku tahay wixii aanu ku heshiinay in ay nagu meel mariyaan inay meel mariyaan nagu kala saaraan waxna noogu qaybiyaan haddii ay iyagu markii hore ku guul daraysteen in ay si wacan wax noogu qaybiyaan qaramada midoobay ayaa hawada soomaaliya iyo somalilan maamuleysay wixii la odhan jiray waddankii soomaaliya laisku odhan jiray airsbackiisa ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii xilligaas oo qaramada midoobay go-aan resolution security councilka ansixiyey uu ugu gacangeliyey iyaga go-aankaas qaraarkaas nine one four la odhan jiray oo dhigayey in si kumeel gaad ay u maamusho hawadii qarankii la odhan jiray soomaaliya qaramada midoobay waa mashruucan ka kas la yidhaahdo ee nairobi saldhigiisu yahay waxa uu qodobkaasi xeerkaasi ama resolutionka qaramada midoobay uu uu uu cadaynayaa in lagu wareejin doono marka ay dhalato dowlad soomaaliyeed oo dhammaan xukunta tiritirigii qarankii soomaaliya ka koobnaa lo odhan jiro sacad buu u iftiiminayaa kaasi markaa meesha wuxuu ka saarayaa fahamka maanta dadka qaarkii qabo oo ah dowlad sheeganaysa magaca soomaaliyeed oo aan dhulka soomaaliyeed oo dhan xukumin jurisdictionkeeda iyo awooddeedu midna aanay saamaxayn dunidan cidina isma jojoogto wax lagu kala raalin yahay unbaa wax lagu meel maraya arrintaas iyada ah annagu waxaanu nahay bulsho bisil khasaare yaqaana ka soo duugtay dhibaato badan nabaddana taqaana colaadana taqaana waxaanu naqaanaa raggu wuxuu galo iyo wuxuu gudo heshiisyadaanu naqaanaa iyo ixtiraamkooda waxaanu filaynaa ama annaga naga go-nayd inaanu ixtiraamno xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan annagoo shacbiga iyaga matelayna kuna kalsoon inaanu markaa heshiiska dhinacayaga meel marno waxaanu maqlaynaa anigoo raadix raacaya wasiirka dowladda soomaaliya u qaabilsan hawshan ee dhinkayga ah oo ka soo noqday montreal bashir jalaa'id ku qabtay muqdisho madaarkeeda oo ka hadlayeen hawadii soomaaliya oo dhan qaramada midoobay ku wareejiyeen lagana maamuli doono muqdisho hawadii soomaaliya la odhan jiray arrintaas waa arrinta ugu weyne maanta aanu qabtay shirka jalaa'id waxaan halkan ka caddaynaya anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda somalilan iyo shacbiga iyagaba somalilan marnaba inaanay aqbali doonin in hawadeyda laga maamulo muqdisho inaanay marna aqbali doonin qaramada midoobeyna aananu ka yeelayn cid kalena aananu ka yeelayn in hawadii soomaaliya dalkii la odhan jiray loo maamulo sidii aanu ku heshinay si ka duwan waxaanu rumaysannahay hadalladaas inayin wax layska yidhi waxaanu rumaysannahay haddii ay ninkaa dowladdiisa ku raacsan tahay oo uu ku matelo inay burinayso ballanka baxna ay noqon doonto wixii aanu la gallay isku soo duub somalilan marna ma yeelayso in hawadeeda laga maamulo cid gaari maamulato oo soomaali gaar maamulato u maamusho iyo in muqdisho to- laga maamulo toonna ma yeelin arrimahaasi ma aha hadal aan iska leeyahay waxaan ku kalsoonahay anigoo kalsooni buuxda ku hadlaya inay noqon doonto hadal aan waxba ka jirin qaranka somalilan wuxuu ka digayaa beesha caalamka iyo walaalada iyo soomaaliyaba aanu uga digaynaa cawaaqib xumo ka dhalataa isaga gooshka iyo mushaaxidda iyo ka ganacsiga hawadii dalkii loola jiray soomaaliya oo qalalaasa ku soo kordho xasilooni darra ku soo kordho iyo bidqablaan ma dhaqdo hawadu waa arrin xasaasiya ma dhaqdo isku qabqabsi haddii loo turi waayo waxaa run noqon doonta inaan anana aanan u turi doonin somalilan haddii arrintaasi ay qaramada midoobay ku adkaysato wadahadal baanu kala gelaynaa toosa waxaan u diraynaa wafdi miisaan leh oo dowladeed beesha qaramada midoobay eh, qaramada midoobay hay-adaha qaabilsan arrintan hadday kaliftay ilaa iyo xarumahoodaanu tegi doonaa waxaanu kala hadli doonaa si toosa dowladda soomaaliya heshiiskii aanu wada lahayn inay ka baxeen iyo in kale haddii arrimahaasi ay ku caddaadaan oo ay la iska dhega maro dhawaaqa iyo dareenka bulshada somalilan waxaanu caddaynayaa in somalilan ay qaadan doonto go-aamo iyo tallaabooyin adag oo ka dhan ah saamaynna ku yeeshay qaramada midoobay soomaaliyana saamayn ku yeelan doona waxba odhan maayo waa kaa iyo waa kaa iminka laakiin arrimahaasi waxay noqon doonaan arrimo waa arrimo qorshe degsan oo istiraatiijiyadeed maaha laablaka iyo wax cadho salka ku haya istiraatiijiyad bay xukuumadda somalilan arrintan ka leedahay haddii la meel marin waayo wixii lagu heshiiyey waxaanu meel marin doonaa alternative planiska iyaga loo yaala somalilan waa dal madax bannaan muddo dheer jiritaankeeda iyo qarannimadeeda xaqiijisay isku tashatay dhulkeeda nabad iyo xasilooni ku dabaashay dimuqraadiyad iyo doorashooyin xor ah iyo nidaamka axsaabta badan iyo wadatashi ku soo caanamaashay beesha caalamka somalilan waxay kala shaqaysaa xasiloonida geeska africa iyo tadunida somalilan maaha abaalkeedu in dunidu qaarkeed ay tallaabooyinka noocaas oo kale ay uga abaalguddo waxaanu nahay dad gob ah oo cadaadis iyo culaysyo siyaasadeed aan lagu saari karin inay ka tanaasulaan rabitaankooda iyo himilooyinkooda ay aaminsan yihiin bulshada somalilan waa bilso taqaano khasaaraha nabadda colaadda ninku markuu mustawa markuu bisaynkaa qofku gaadho wuxuu leeyahay imkaaniyaad fara badan ayuu leeyahay ummaddani waa gob aan la baxdili karin hankeeda lagu jebin karin culaysyo iyo cadaadisyo nala saaro khibraddeer iyo waayo aragnimo badan baanu u leenahay inaanu ka dabaarano duruufaha anigoo ku kalsoon shacbiga somalilan rabitaankiisa iyo wuxuu aaminsan yahay waxaa run ah in rabitaankoodu uu noqon doono mid meel mar ah waa dhab in meelo badan laga docodocaynayo in ay somaal dad badani inay farafaraynayaan somalilan in hor- horumarkeeda in carqalada lagu sameeyo waxaa ka mid ah mashaariicdii shidaalada ayaa ka mid ah waxaanu dareenkeeda qabnaa in arrimaha laftooda tuhuna ka qabaa ka qabnaa xukuumad ahaan walaalada iyo soomaaliya oo iyadana ay ahayd heshiiska iyagii aanu gallay ankara qodob ka mid a in dhinacyada kala duwan labada dhinacba la dhiirigeliyo maalgashiga iyo horumarka in la farafaraynayo shirkadaha dhulkan ka shaqeeya oo la leeyahay ilaa aad lama geli kartaan heshiis oo carqada lagu samaynayo haddii beesha caalamka qaarkeed noo garab garoyeeyo arrimahaas walaaladayana ay ku dhiiradaan go'aamadaas waxaa run noqon doonta inuu geeskan afrika ka abuurmi doono jawi colaade waxaa run waxaa shako ku jirin in da'yarta bulshada somalilan ee u heelan una jeelan shaqada iyo inay fursado shaqo helaan haddii noloshaa laga carqaladeeyo in bulshada somalilan uu geli doono colaad iyo ciqab
inuu isbedeli doono jawigii wanaagsanaa
ee aanu dunida kula shaqayn jirin
in uu abuurmi doono oo korli doono tahriibku oo dunida maanta mashaqeeyey dowladaha reer galbeedkuna ka cabanayaan waxaa dhab ah inuu abuurmi doono jawi radicalization la yidhaahdo ama ama dareenka argagixisnimada iyo nacaybka nabaddu inuu noqon doono mid saameeyo somalilan taas oo dhitadeeda ay dad badan saameynayso cidina aanay ku lulanayn waxaanu ka digaynaa cawaaqib xumooyinka noocaasi inay saameyn weyn dunida geedi socodkeeda iyo dareenkii wanaagsanaa ay ku yeelan doonaan ma rumoobayso waana riyo aan aqoon badan lagu salayn haddii la ka fakerayo inay soomaaliyana horumariyaan ama dunida qaarkeed ka fakerayso somalilanna la cadaadiyo oo aan la horumarin waa riyo aan suuroobay waxaan idinku dhaaranaya inaanay meel maray taasi waxaan ka hadlayaa maha dareen shaksi ah waa waaqaca iyo xaqiiqada maanta halkeeda somalilan waa xaqiiqo jirta waa intatii maanta dunida ku soo kordhay nin necab iyo qof jecelba ma hadda la aqoonsay waa dhabtaas hase yeeshee waxay u leedahay xaq aya ka tashigeeda iyadoo ah xaqiiqo jirta waxaanu nahay anagu reer afyeeshan nidaam baanu dunida kula shaqaynaa duniduna way istaqaana qaabkaanu u shaqayna afyeeshu kuwii shaqaa somalilan waxay u leedahay xaq inay hawadeeda gaar u maamulato iyadoo aan ahayn dal la aqoonsay dunida dowlado badan oo aan la aqoonsanayn baa waxay leeyihin wax la f i r oo hawadooda gaar u maamusho hay-adda qaramada midooday u qaabilsan arrintaa ee cow way ogta dunida dowladaha xoogga waaweyne way ogyihin somalilan waxay xaq u leedahay hay ka tashigeeda cidna mafti ugama nihin cidna ka baryi mayno waxaan ku soo ururinayaa oo saxaafadeedkaygan arrintaa iyada ah waanu ka gungaaraynaa muddo kooban muddo lulasho ah wakti lulashana noqon mayso wakti aada u kooban ayuu noqon doonaa intaanu gunteeda gaadhayna haddii jawgu ku soo noqdo sidii aanu filaynay ama ku talagalayna waxa weeye kafa allaahu lmu'miniina can ilqitaal haddii kalena waxaanu leenahay rag qorshaysan oo wax u qorshaysan yihiin ayaanu nahay ummad jirtana waanu nahay oo meel marin karta himilooyinkooda aada baa umahadsantii wasiir adayga eedadiinaya waxay tahay dhowr sababoo tiraado halkanaad ku qabatay waxaad sheegtay in somalilan ay yeelan doonto hay-ad gaaro hawadeeda maamusha ee arrintaas baakay ku dambeysay
arrintaa iyadaa waxay ku dambeysay waa su-aal fiican xukuumaddu way abuurtay xeer baanu samaynay lagu maamulayo somalilan civil aviation authority wax la yidhaahdo xeerkiina golaha wasiiradu waa ansixiyey wuxuu maanta la yaallaa xeerkaasi golaha wakiilada waan ka xumahay hawl badan baa ku dhacday xildhibaanada shaqo badan bay qabteen ciidkii bay soo gelayaan iyo fasaxoodii caadiga ahaa siday shuguddoonku noo sheegeen waxaa loo dhiibi doonaa guddi hoosaad kalfadhiga soo socdana waa la ansixin doonaa marka arrintaasi waa arrin sideedii u socota waxaana hay-addaasi ay dhaqangal noqon doontaa kowda january labada kun iyo afar iyo tobanka oo ku beegan waktigii hawadii dalkii loola jeeda soomaaliya lagu soo celinayay gacmaha soomaalida